Maareeyaha Hay'adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ka furay tababar ku saabsan ilaalinta yaraynta wasakhda deegaanka ee diyaaradaha, batroolka, qaaca iyo hawada ee garoonka Aadan Cabdulle. Waxaa tababarka ka qayb galay xubno ka socday wakiilada diyaaradaha ka howlgala dalka iyo mas'uuliyiin ka mid ah dowladda. Maareeyaha Hay'adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
kulan baa had leh oo workshop ah aqoon isweydaarsiya ayaa halkan ka dhacaya oo ku saabsan een, een, dhibaatooyinka ay hawada ku hayaan dayuuradaha iyo waxyaabaha aviationka la xiriira een, wasakhda ay hawada kusii deeyaan sidii loo yareyn lahaa hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxaa laga rabaa in ay qorshaheeda la xiriira yareynta khatartaas inay u gudbiso hay-adda caalamiga ah ee duulista rayidka adduunka inay u gudbiso insha allahu tacaala toddoba toddoba iyo toban wadan oo afrikaan ah ayaa soo gudbiyey waxaan rabnaa in in workshopkan oo soconaya saddex beri markuu noo dhammaado in aan gudbino qorshaheenna aan ku wajahan sidii soomaaliya khatarahaas hawada oo wasakhda hawada ay u yareyn lahayd Tababarkan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa kaalin ka qaadan doona sidii loo yareyn lahaa wasakhda diyaaradaha ay ku sii daayaan hawada taas oo khatar ku ah deegaanka.